الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل فإن خفي المعنى هذه معناها وقرصومه ixtiija waxaa loo baahanayaa ilaa sharxi lgariib gariibka sharxitaankiisa wa bayaani lmushkil mushkilka caddayntiisa waxau nihi waxaa sheekhu raximah allahu tacaala uu halkaa ku tilmaamaya shayga loo yaqaano gariib alxadiis iyo mushkil lxadiis gariib lxadiis muraadka laga leeyahay waxaan waa alfaada xadiidka dhacaysa ee macnaheedu waxa weeye uu qarsoon yahay fahamkana waxa weeye uu ka fog yahay taasa waxaa la yidhaha gariib aladi xadiis lafdi kaamid ah macnihiisu aada u qarsoon yahay oo waxa weye aan ahayn lafdi aada loo isticmaalo sida ogeed fahamkii waxa wey macnihiisa la fahmi lagu fogaaday taasa waxaa la yidhaha ariib alxadiis an culamada raxmatullaahi calayhim ihtimaam iyo daryeel ayaa waxa weeye ay siiyeen kutub kala duduwan ayaa waxa weeye ay ka qoreen ciddii ugu horeysay ay wax ka qorteen waxaa ka mid ahaa annadru ibnu shumayl saas oo kale abu cubayda macmar almusana iyadoo waxa weeye kuwii ugu horeeyey laysku khilaafay ma nadr ibnu shumayl ba isawa abu cubayda macmar almusana culamada qaarkood ilaahay waktigooda ayaa isku dhawaa sida ogeed in la jasmiyo kii ugu horreeyey waxa weye waa ay adagta kadibna waxa weeye culimo ka dambeeyey ayaa kutub kala duduwan waxa weeye kasii qoray waxaanu kitaabka ugu jaamicsan ee ugu waxa weeye ballaarina waa kitaabka annihaaya fi qariib alxadiis min alakhir qariib alxadiis garashadiisuna waa shay muhim ah waayo qofku inuu ku dhiirado waxa weye fasiritaanka hadalka rasuulka sala allahu alayh waalihi wasalam isagoo waxa weeye aan hubin fal male iyo tadalnun waxa weeye ku fasiraya halisteeda ayaa waxa weeye ay leedahay in waxa weye qofku hadalku rasuulku wuxuu ula jeeday waxaan ahayn waxa weye uu ku fasiro sidaas ayaa culimadu raxmatullaahi calayhim waxa weye ay u tilmaamayaan waxa weye qariib alxadiis hadduu yimaado in loo baahan yahay sharaxiisa iyo wixii fasiraya kutubtaa culamada ay ka qoreenna waa in waxa weye markaa loo noqdo kadibna wuxuu tilmaamay mushkil lxadiis wa bayaan lmushkil almushkil waa waxa isdhex gashan alamru lmushtabi waxa isdhex gashan ee waxa weya aan caddayn ayaa mushkil loo odhanaya isilaaxna waxa weye ma ru'ya can rasuuli llahi sala allahu alayh waalihi wasalam min alaxaadiis almaqbula alati yuhimu ظaahiruha macaaniya mustaxiila aw macaarida liqawaacid liqawaacid sharciya haabita waxa weeye axaadiista rasuulka laga soo warinayo ee maqbuulkaa ee markaa daahirkeeda macnaheeda daahirkee maskaxda u degdegaya la moodaya inay markaa keensanayso macaani mustaxiil ah macne waxa weeye mustaxiil ah ambaba macne waxa weeye qawaacidda shareecada ee sugan la moodayo waxa weye u ka hor imanayo axaadiista yani macnaheeda ishkaalku uu ku imanayo xaggii sahamkii qofkuu moodayo shay mustaxiil ay tilmaamayso oon suurtogelahayn oo xisbiga ka hor imanaya amba caqliga ambaba uu moodayo qofka in waxawey qawaacidda shareecada waxaweya xadiiska macnihiisa uu khilaafayo ayaa waxaa la yidhaha mushkil xadiis farqi baana u kala dhexeeya waxa weeye mushkil xadiis iyo mukhtalif alxadiiskii waxa weeye noo soo hormaray waxaana ugu muhiimsan furuuqda mukhtalif alxadiis isagu waxa weeye uu ku saabsan yahay axaadiista maqbuulka ee waxa way ikhtilaafku u dhex dhacayo waa alaxaadiis almaqbula alati yaqacu fiha alikhtilaaf watacaarud bayna madluulaatiha waa axaadiista maqbuulka ee waxa weeye tacaarud iska horimaan amba ikhtilaaf uu waxay kutusaysa u dhex dhacayo kaa mushkil alxadiis baa la odhanaya axaadiis ayuu khaas u yahay laakiin markaa mukhtalif alxadiis baa la odhanaya mushkil alxadiisku isagu uu ka caamsan yahay mukhtalif alxadiis isaguu ka caamsan yahay oo waxa weeye tacaarud wuxuu noqon karaa xadiidka in waxa weeye macnihiisi waxaan ka hor imanayaa inuu masel oo kale qur-aan kama noqdo saasoo kale waxa weeye alxis amba waa caqliga isaguu ka caam waxa weye uu ka caamsan yahay mukhtalif alxadiisna xadiiska ayaa waxa weye khaaska ku yihi culimmaduna mid kasta waxa weye kutub kala duwan ayaa waxa weye ka qoreen qariib alxadiis iyo mushkil alxadiis in markaa waxa weye uu kala duwan yahay ayaa waxa weye mar laga qaadanaya sidaasoo kale mukhtalif alxadiis duruq khaasa oo waxa weeye la maro ayaa jirta marka xadiis waxa weye iska hor timaado laakiin mushkil alxadiis isaga waxa weye duruqda khaaska ah ee waxa weye ku dabaqmi mayso bal weji kasta ishkaalka xadiiska waxa weye markaa looga tuulin karaaba waxa weeye waa waa la maraya marka mushkil xadiis buu ka caamsan yahay mukhtalif alxadiis khulaasada wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala uma aljahaalatu wa sababuha ana araawi qad takfiru nucuutahu fayudkaru bigayri ma ishtahara bihi ligaradi wasanafuu fiiha almuudix uma aljahaalatu jahaaladu jahaaladu waxa weye waa sababta sideedaad ee ka mida min asbaabi dacni fi raawi asbaabta waxa weye raawiga loo dacniyo aljahaala wa sababa sababteedu waxa weeye raawiga in la garan waayo majhuul uu noqdo waxaa keenaya ana raawi raawiga qad taksuru waxaa badan karta nucuuduhu nucuudiisa sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa ayaa badanaya tilmaamo kala duwan oo badan ayuu yeelanaya fa yudkaru markaasa waxaa lagu sheegaya bikayri ma ishtahara bihi wixii waxa weye caan uu ku noqday waxaan ahayn baa lagu sheegaya magacii caanka uu ku noqday ayaa lagu sheegaya mid aan ahayn liqaradin ujeeddo awgeed baa loogu sheegaya wasanafuu fiiha waxay ka qoreen almuudix amba almuwadix ka caddaynaya wuxu waqad yakuunu inuu noqda laga yaabaa raawigu muqilan mid werinta waxa weye xadiidku uu soo wariyey yaraystay waqad yakuunu inuu noqda laga yaabaa raawigu muqilan mid yaraystay ay min riwaayat alxadiis xadiiska soo warintiisa mid yaraystay inuu noqdaa laga yaabo yani waa sababta labaad ee raawiga keenaysa inuu majhuul noqdo in waxa weeye uu yahay qaliilu riwaaya falaa yaksiru alakdu canhu in wax laga qaato ayaan badanahayn marka uu noqdo raawi muqil ah oo riwaayadiisu iyo xadiisu soo wariyay yar tahay in wax laga qaato ayaan badanahayn dabeetna sidaasuu ku noqonaya majhuul wasanafuu fiihi waxay ka qoreen alwuxdaan kutubta waxa weeye alwuxdaan ka ka warramaysa ayay ka qoreen wuxdaana waa raawiga waxa weye qofkuna mooye cid kale inuu xog ka soo weri aw laa yusama amba raawiga waa laga maga la magacaabahaynba amba waxaa keenaya raawigu inuu majhuul noqdo inaan magaciisiiba la sheegin ikhtisaara soo gaabin waxa weye layska soo gaabsada awgeed wa fiihi waxa waxa weeye kaana laga qoray almubhamaat ruwaadda mubhamaadkaa ee waxa weeye markaas aan magacoodii la sheegin ayaa laga qoray waxaa sheekhu raximah allahu tacaala waxa weeye halkan ku sheegaya sababta sideedaad ee ka mid a asbaabta raawiga waxa weye loo dacliyo ee xadiidkiisi waxa weye markaa dabeetna marduud uu noqonayo waayo raawigii waxa weeye lagu tilmaamo waxa weeye jahaala inay jahaala ay ku sugan tahay jahaala fi luga alcarabiya waa cadam alcilm wax kastoo cilmiga waxa weye kasoo horjeeda yani min aljahli baa laga soo qaatay jahliguna waa khilaaf alcilmi bishay shayga waxa weye aqoon loo yeesho waxaa kasoo horjeeda aljahlu bishay shaygoon la garanahay istilaaxan aljahaala waa in waxa weeye raawiga la garan waayo cayntiisa amba xaaladiisa cadamu macrifati cayni raawi aw xaali raawiga haddii cayntiisi aan la garanahayn daasadiisii amba waxa weye xaaladiisi aan la garanahayn cadaaladiisi iyo waxa weye dabdigiisi aan la garanahayn waxaa la oranaya jahaalo ayaa raawigaa ku jirta isaguna waa raawi majhuul maxaa keena haddaba raawigi inuu majhuul noqdo raawigi inuu majhuul noqdo la garan waayo cadaaladiisii waxa weeye iyo dabdigiisii raawiga in la garan waayo maxaa keena marka raawiga marka laleeya waa yani sababta loo radinaya xadiiskiisa waa marduud la leeyahay dee xadiiskii waxaa loo shardiya raawiga soo warinayu cadaalad iyo dabdi u leeyahay qofka markaa la garan waayo xaaladiisii cadaaladiisii iyo dabdigiisii mar haddii la garan waayo xadiiskiisii waxa weye lama aqbalayo xadiiskiisi waxa weye marduud buu noqonaya waayo raawigii baan la garanahayn xaaladiisa waxaa sheekhu raximah llahu tacala halkan inoogu sheegay sababta keeni karta inuu raawigu majhuul noqdo in raawigii la garan waayo maxaa keena waxa uu sheegay waxa weeye saddex sababood wa sababuhaa jahaalada sababteedu waxa weeye ana raawi raawiga qad taksur waxaa badanaysa nucuutu ay awsaafu tilmaantiisa ayaa baranay badanaysa magacyadiisa yani masaloo kale ism ha noqdo amba naanays ha noqdo amba kunyo ha noqdo amba nisbo meel oo abtirsado ha noqoto amba xirfiyo shaqo ha noqoto tilmaamaha raawiga ayaa badanaya oo tilmaamo badan raawile ayuu noqonaya fayudkaru markaasa waxaa dabeete lagu sheegaya bikayri ma istahara bihi wixii caanow ku noqday waxaan ahayn baa lagu sheegaya magacyo badan buu raawigani lahaa tilmaam badan buu lahaa dabeetana tilmaamaha kuwa caanka ku ahaa midaan ahayn baa lagu sheegaya likaradin ujeeddo awgeed baa loogu sheegaya yani aqraada ka mid waxaana noocan badanaa ku dhaca ruwaada sameeyey tadliisu shuyuukh tadliisu shuyuukh haddaad xasuusan kartaan waxa aanu uu tacriifkiisa ilaa awgii lagu inuu waxa weeye ar ardaygu sheekiisii ku sheego wixii caanu ku ahaa waxaan ahayn wuxuu ku caanbaxay waxaan ahayn weerera ugu sheekhi ku sheegay muxuu ugu sheegaya dee sheekiisaaba midkan oo kale daciif oo daciifnimadiisuu qarinaya liqarab inuu sheeku daciif dhici karto uu isleeyahay nin daciifu ka warinaya lagugu ogaa sidaasoo kale waxaa kamid in waxa weeye uu diidayay sheekhan inuu markasta magaciisii lagu garanayo uu sheego oo dabeetana waxa weye la yidhaha markastana sheekhan buu wax ka soo warinaya saan magaciisii wax weeye looga daalin ayaa kulba magac wax weeye uu ku sheegay amba waxaa kamid a de waxa weye in sheekha lafahantiisa uu waxa weye una doonayn magaciisi inuu sheego dee uu ay wax ka dhexeeyaan sheekha lafahantiisa ay wax ka dhexeeyaan marka adigu asbaabo kala duwan baa keeni kare waxaa kamid a waxyaabaha waxa weye sababta keeni karta inuu raaguhu majhuul noqdo in wixii caanu ku noqday waxaan ahayn wax weeye lagu sheego iyadoo dan gaara laga leeyahay dabeetana marka magacii caanka uu ku ahaa waxa weeye mid aan ahayn lagu sheego si waxaa imanaysa in la garan waayo oo qof kale wax weeye la moodo waayo magaciisii mid aan ahayn ayaa waxa weeye markaas lagu sheegay tusaalayaashiisana waxaa waxa weye ku tusaalayna alxaafid ibn xajar raximahullah maxamed ibn saib ibn bishr alkalbi waa raawi muttaham bilkadib raawi been lagu tume weye qaarkood baa markaa awowgii nisbeeyey odhan jira maxamed ibn bishr qaarkood waxay ku magacaabeen xamaad ibnu saa'id qaarkood waxay kunyo uga dhigeen abunadir qaarkood waxay dhahen abu saciid qaarkood aba hishaam waa nin muttaham bilkadib markaa ruwaadii ducafada ayaa magaciisii waxa weeye magacyadaa kala duwan ee waxa weye uu leeyahay ayaa midba waxa weye magacuuna caan ku helayu ku sheegayay si aan loo garan hadduu odhanaa maxamed ibnu saa'id ibnu bishr alkalbi dee waxaa la garanaya inuu yahay raawigii almuttaham bilkadiba markaasaa siaan loo garan magacuna waxa wey caaba ku ahayn isagu leeyahay laakiin ayaa waxa wey ku sheegay fasaara yudan anahu jamaaca markaasaa wuxuu noqonaya raawigu qura aha in la moodo in jamaaco uu yahay wahuwa waaxidu waana qof keliya waana nin keliya laakiin dad kala duwan baa la moodayay ilaan magacu caanka ku mid aan ahayn baa waxa wey lagu sheegay waman laa yacrif xaqiiqata alamri fiihi laa yacrif shaya min dalik qofkaan arrinkan xaqiiqadiisaan garanahayn een fahmay inuu yahay raawi quro laakiin magacyadiisa ay badan yihiin oo kolba ruwaadu magacu caanka ku amooyo mid kale ay ku sheegayaan si aan loo garan dee wuu ku qaldamay oo waxa laga yaaba waxa weye qof kale inuu uu moodaba laakiin ciddii xaqiiqada arrinka garanaysa ee dee fahmaysa in raawigana nucuudan kala duduwan uu leeyahay mid quro uu yahay oo iyakuna ay ku tasarufeen bay kolba magaciisa si ay ku magacaabeen si aan loo garan arrinkaas wax weye deetuu markaa ku qaldami maayo marka wuxu uhi sheekhu raximahullah wasanafuu fi fiiha waxay ka qoreen fiiha yani raawigaan cunuda badan waxa weye lagu tilmaamayo ee dabeetana jamaaco kala duduwan markaas waxa weeye la moodayo xaqiiqadiina mid qura waxay ka qoreen almuwadix saasuu dabdinaya amba almuudix waa kii caddaynaya wuxuuna halkaa ku tilmaamaya kitaabu qoray alxaafid abu bakr axmed ibn cali ibn saabit alkhatiib albaqdaadi oo la idhaha almuudix liwhaami ljamci watafriiq almuudix waa kii caddaynayey liawhaami ljamci awhaamta ku imanaysa waxa weeye isu keenid dad kala duwan oon isku mid ahayn la moodayo inay waxa weye isku mid yihiin watafriiq iyo awhaamta ku imanaysa kala kaxaynta oo dad waad waxa weye isku mid ah dad kala duwan waxaya laga dhigay waxaa kitaabka al mawduuciisu yahay alxaafid abubakr axmed ibn cali saabit alkhatiib albaqdaadi raximahullah oo qoray waxaa jira waxa weeye ruwaad markaa isku magac noqonaya magacoodiiyo kii aabahood bay iskaga mid noqonayaan xaqiiqadiina waana ruwaad kala duwan markaase dadka qaarkood ay ku wahminayaan ay moodaya inuu qof qura yahay kanna waxaa la yidhi maxamed ibnu cabdillahi kanna maxamed ibnu cabdillah magacoodu baa iswaafaqaya kii aabahood laakiin xaqiiqadii way kala duwan dadka qaar baa laga yaabaa inay moodaan qof qura inuu yahay xaqiiqaduna taa way ka duwanto waxaway magacun bay iska waafaqeen oo iskaga mid yihiin marka taasi waa awhaamta ku timaada jamciga almuudix liawhaami ljamci lilawhaam allatii taxsul fi ljamci awhaamta ku imanaysa jamcinta isu keenitaanka laba raawi oo kala duwan in laga dhigo mid qurayna yihiin in la moodo watafriiqna waxa waxa way dhici karta raawi qura in magacyo uu leeyahay kala duduwan oo nucuudiisa iyo sifaadkiisa ay badan yihiin oo kanaanu ka warramayna dabeetana la moodo inuu waxa weye dad kala duduwan yahay xaqiiqadiina waa mid qura sida waxa weye maxamed ibn said ibn bishr alkelbi waa raawi qura haddana mar waxaa la yidhaha maxamed ibn bishr asaaniida qaarkood xadathana maxamed ibn bishr qaarkood waxa la yidhaha xamaad ibn said qaarkood abunadri qaarkood abu saciid qaarkood aba hishaam waxaa laga yaabaa in maxay la moodo inuu yahay dee dad kala duduwan jamaaco inuu yahay xaqiiqadiina waa maxay waa qof keliya waa raawi qura marka waa wahaamta ku imanaysa fi tafriiq kala kaxaynta raawi qura oo nucuudiisa ay kala duduwan yihin in jamaaco la moodo kitaabkaas ayaa marka waxa weye uu ka qoray ohaanta labada dhinacba ku iman karta ruwaadda qaarkood oo laga yaabo iyo ku kala duwan in mid qura la moodo oo lagu qaldamo lagu wahmiyo waayo magacii bay iska waafaqeen iyo magacii aabahood amba ilaa kii awowgood baa laga yaaba iska waafaqeen dabeetana sidaa loo moodo qofkuna inay yihiin iyo ruwaad waxa weye kala ruwaad waxa weeye raawi keliya oo ruwaad kala duduwan la moodo waayo magacyo kala duduwan ayaa waxa weeye uu yeeshay kitaabkaas ayuu ka qoray almuudix liawhaami aljamci watafriiq la yidhaha waana kitaab qayim oo waxa weeye cadiim ah waa aad iyo aad waxa weye u fiican muqadimo qayimana waxa weye markaa waa uu leeyahay oo wuxuu ka hadlaya culimo waaweyn oo arrinka masalada noocaas oo kale waxa weeye ku waxa weeye qaldamay amba ku wahmiyey oo aimada ahlulxadiidkaa ka mid a isagoo tilmaamaya inay taas waxa weye ayna keenahayn in waxa weye markaas qadarkooda waxa weye taasi inay hoos u dhigahayn ina markaas wax yeelahayn wuxu uhi waqad yakunu muqilan sababta labaad waxa weeye raawigu inuu noqdo muqilan muqilan ay min riwaayat alxadiid xadiidka soo werintiisa ayuu yaray yani axaadiis yar ayuu soo weri falaa yaksuru ma badanayo alaaqda canhu markuu noqdo mid xadiidkiisuu yar yahay wax ka qaadashadiisa ma badanayo oo ruwaaddii wax ka qaadanayay ma badanaya sidaasuu dabeete majhuulku noqonaya hadduu yahay raawigu raawi xadiiskiisuu badan yahay raawi axaadiis badan soo wariye hadduu yahay raawigaa dadka wax ka qaadanayaa badanaya dadka wax ka qaadanaya markay bataana waa la garanaya macruuf buu noqonaya majhuul ma noqonayo laakiin hadduu yahay raawigu raawi riwaayaadkiisu ay yar tahay xadiiska soo wariye ay yar tahay hal xadiis iyo laba xadiis iyo waxa wey soo wariyey cidda dee xadiistaa ka qaada cidda wax ka qaadanaysana way yaraanaysa ila wax laga qaataba ma haye hal xadiis iyo laba xadiis buu haya marka ciddii wax ka warinaysana way yaraanaysa aardida u noqonaysa marka ciddii wax ka qaadanaysa ay yaraato waxa weye waxaa imanaysa in la garan waayo waayo raawiga axaadiista mashu axaadiistiisu ay badanta raawiga mashhuura buu noqonaya ruwaad kala duduwan baana waxa weye wax ka qaadanaya sidaana markaa macruufku ku noqonaya waxa waa la garanaya lakin haddii raawi riwaayadiisu ay yar tahayba cidda wax ka qaadanaysa yaraanaysa marka ciddii wax ka qaadanaysa yaraatana in la garan waayo ayaa meesha imanaysa wasanafuu fiihi kaana markaa waa sababta labaad in raawiga xadiidkiisa uu yar yahay wasanafuu fiihi waxay ka qoreen alwuxdaan alwuxdaan waa maxay kutubta mawduuceeda waxa wey la yidhaha alwuxdaan alwuxdaan waxaa la yidhaha man lam yarwi canhu ilaa raawin waaxid man lam yarwi canhu ilaa raawin waaxid raawiga raawi quru wax ka wariyey raawi qof quru wax ka soo wariyo cid kale wuxuu ka soo warin ayaa l waxaa la ohanaya raawigaas waa min alwuxdaan min alwuxdaan weeye ayaa waxa wey la ohanaya yani qof qura wax ka soo wariyaba arday quru gebigiisu ba leeyahy maxaa keenay inuu arday qura yeesho maxaa keenay raawigu inuu min alwuxdaan noqdo maxaa keena xadiidkiisa ayaa yar isaga ayaa muqilu min alxadiid yaraanta waxa weye xadiidkiisa uu yar yahay ayaa waxa weye uu noqday inuu arday qura yeesho oon cid kale waxba kasoo warin qof quri qofu wax kasoo wariyo markuu noqdona majhuul buu noqonaya inta badan waa sabab keenaysa in waxa weye la garan waayo culamada markaa wax ka qorteen waxaa kamid ah alimaam muslim raximah allahu tacaala kuwaada uxdaanta wax ka qortay xasan ibnu sufyaan waxa weeye ayaa isaguna wax ka qoray iyo kayrkood wuxuu uhi aw laa yusama amber hawga lama magacaabayaba aw laa yusama amber hawgii baa la magacaabay yani waa sababta saddexaad ee hawgu majhuul ku noqonayo an laa yusama waa inaan hawgii la magacaabin aw laa yusama magaciisi baa la sheegaya ikhtisaaran soo gaabi waxa weeye raawgu layska soo gaabsado awgeed raawgii wax ka warinayay ayaan magaciisii sheegaya inuu iska soo gaabsanay oo xadatanaa rajulun ba odhanaya nin ba wax noo sheegay amba xadatanaa waxa weeye taasoo kale imra'atun amba fulaanun ba odhanaya qofuna magaciisii sheegay mar haddaan magaciisii la garanahayna dee xaaladiisii lama garanayo qof majhuula ayuu sidaa ku noqonay wafiihi waxa waxa weeye ku jira oo laga qoray baabkana almubhamaat kutubta la yidhaha kutub almubhamaat ayaa laga qoray almuhamaat waa maxay waa kutubta wax weeye ka warramaysa khaawigaan magaciisa la sheegin khaawiga markaas mubhamkaa waa raawiga aan la magacaabin man lam yusama yusarax bismihi qofka aan magaciisa la sheegin ayaa waxaa la yidhaha mubham kaasaa waxa weeye mubham la yidhaha ibhaamkaas sanadkana xadiidkana uu dhacaa matnigana uu dhaca marka ibhaamka sanadka xadiidka dhacaya xadiidkiisa xadiidkii waxbuu yeelay waayo qofkan magaciisiiba lama garanayo de iska cayntiisiiba lama garanayo qofkan aan la magacaabin xaaladiisa iskaba dhaq cadaaladiisi iyo dardigiisa xifdigiisa iskaba dhaq ee isaga lafahantiisa baa la garanahay laakiin ibhaamka matniga dhacaya isaga sixada xadiidka xidhiir lama laha inkasta waxa weeye culamada kutubta ay wax ka qoray waxa weeye xataa muhamaadka axaadiista matnigooda dhaca waxa weye ka warraman ay sheegaan iyagoo ruwaata kale waxa weye u kaashanaya faa'idana ay leedo dee qofka waxa weye xadiidkii lagu qariyey ee waxa weeye garashada la garanayaa cilmi iyo faa'iida ay ku jirto laakiin haddana xadiidka sixadiisa xidhiir lama laha ibhaamka sanadka dhacaya ayuunbaa xadiidka sixadiisa waxyeelay taas waa asbaabta keentay inuu haawigu majhuul noqo waa saddex sababood marka kasratu nucuud in haawiga sifaadkiisa ay badan yihiin dabeetna wuxuu caan ku noqday waxaana in lagu sheego sababta labaad waxa weye an yakuna muqila min ariwaaya in waxa weye riwaayadiisu ay yartay axaadiisu soo wariyay cidda wax ka qaadanaysa yaraanaysa sida uu majhuul ku noqdo sababta labaadna waxa weye waa cadam atasmiya inaan haawiga saddexaad cadam tasmiya waa inaan haawiga la magacaabin marka lamaga aan la magacaabinna dee lama garanayo ciduu yahay wuxu uhi sheekhu raximah allahu tacaala walaa yuqbal lmubham walow ubhima bilafdi tacdiili cala alasaxi walaa yuqbalu lama aqbalo almubhamu haawiga waxa weeye mubhamkaa xadiidkiisa lama aqbalayo mubham waa maxay waa raawigaan magaciisa la sheegin alibhaam waxa weye waa qarinta shayga waxa weye waa waxa weye didu tawdiic wa tabyiin bay iska soo horjeeda abhama shay waxa weye wuu qariyo macnuu noqonayo mubham na waa ism mafcuul oo wixii la qariyey istiraaxana waxa weye man lam yusarax bismihi waa qofkaan magaciisa la sheegin qof raawigaan magaciisa la sheegin een la magacaabin ee la yidhi xadathana rajulu amba imra'atu amba fulanu ayaa waxa weye waxaa la odhanaya waa waa mubham xadiidka waxa weye ku jira waxa leeyahay xadiidka waa xadiis waxa weye mubhama amba sanadkiisa ibhaan ba waxa weye ku jira xukunka markaa haddaba xadiidka waxa weye sanadkiisa ibhaamku u dhacayo ayuu sheekhu ka warramaya suri walaa yuqbalu lmubhamu lama aqbalayo mubham xadiidka sanadkiisa uu ku jiro qof waxa weye aan magaciisii la sheegin lama aqbalayo maxaan loo aqbalahay maxaa loo aqbali waayey waxaa loo aqbali waayey dee shuruudda waxa weye khabarka aqbalitaankiisa waxaa loo shardiyaa raawi cadaalad iyo dabdi inuu leeyahy cadaalad inuu xagga diinta mustaqiim ka yahay dabdina inuu waxa weye xifdi iyo qabasho waxa weye uu leeyahay dabdu ku noqda no doonaba ha noqdan badda dulsadin ama badda dulkitaab qofkaan la magacaabin cayntiisii lama garanayo iskaba dhaaf cadaaladiisii iyo dabdigiisii xaaladiisii ayaa cayntiisii lafahantiisii maa la garanahay iyo daatadiisi wuxuu yahay iskaba dhaaf xaaladiisi waxay noqon tahay لأن شرط قبول الخبر عدالة الراوي يشرح كل حافظ ومن أبهم اسمه قفت مدعي سلقريه لا تعرف عين عين تيسا ولا مقرني لفهان تيسا لقرنه يدا تبيه فكيف تعرف عدالة عدالة تيسا لسا لا قرني سيدا وقت أيا خبرك وحوية مبهمك وحوية وحن قنايا حديث ضعيف خاوك وحوية لإبهامية أيا وحوية شهالة يكتب تولى قرنه حالتي waana ibhaamkaasi waa kee waa ibhaamka sanadka dhacayo tawley lama aqbalayo laakin ibhaamka matniga dhacaya xadiidka saxadiisa taasiir kuma laha sida waxa weeye de xadiis ana waxa weeye xadiidkiis masal oo kale ana rajulan جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أوصني قال لا تقل. يعني إبهام كاس المطلق حديث كيودا مركا حديث في حديث يسوق حرير لبلها لكن كالسلسلة السنة تكون من فلان عن فلان هذه طفلة قرية حديث كاس وحوي إبهام كاس وكترة حكم في سواب ضعيف إلا إن وحوي ننكاس مقعابتان سيسي عدين تسوقين مرة طريق صحيحة طريق صح هذه قفة لقو مقعابه oo riwaayad maxfuud oo waxa weeye ay soo aroorto qofkan magciisii sheegaysa la- sanadkan lagu qariyey dee markaa xukunka xadiidku wuxuu noqonayaa dee waxa weye ninkaa la magacaabay xukunkiisa haddii shuruudii kale waxa weeye aqbalitaanka laga helo ninkaasina in siqaa uu noqdo amba maqbuula dee xadiidka xadiis maqbuul ayaa waxa weye uu noqonaya haddii qofkan la magacaabay qof daciif uu noqdo xadiidku daciif uu noqonaya laakiin inta aan la magacaabin waxa weeye xadiidkaas daciif uu noqonaya wuxuu yihi sheekhu raximah allahu tacaala walow ulhima ha laba qariyo bilafti tacdiil lafdiga cadaaladiinta ha laba qariyo calala saxi sida saxda walow ulhima ha looba qariyo bilafti tacdiil lafdiga ta- cadaaladiinta laftigeeda ha laba qar- qariyo oo tacdiil waxa weye ha loo qariyo iyadoon la magacaabin calala saxi sida saxada badan xataa haddii waxa weye qofkii iyadoo masale kale uu ka warramaya khilaaf uu ku jiro oo laakiin masaladuna waxa weye ka farcamay masaladaas waxa weye shayga loo yaqaan altacdiilu cala alibhaam amba atacdiil almubham waa maxay atacdiil cala alibhaam qofkii baa la qariyey laakiin waxa waxa weeye t- waa la tacdiiliyey magaciisii lama sheegin waana la tacdiiliyey siday raawigii waxa wax ka warmay wila xadathani asiqat xadathani asiqat nin siqaaba waxii sheegay buu yihi siqa waa maxay waa qof cadaalad iyo dabdi leh raawi siqatun haddii la yidhaha istilaaxa culummada gaar ahaan mutaakhiriinta waa qofka jamciye cadaalad iyo dabdig ayaa siqatun la yidhaha markuu yihi xadathani asiqatu dhinac marka laga fiiriyo waa mubham muxuu mubham u noqday lam yusama lama magacaabin magaciisii lama sheegin dhinacna waa la tacdiiliyey oo asiqatu baa la yidhi marka ma ibhaamka waxa weeye la hormarinayo waxa la ohanaya mar haddaan magaciisii la sheegin dee xadiis lama aqbalayo mise waxaa la ohanaya waa tan la tacdiiliye asiqa tuuri qofkii wax ka warinayay dee hadalkiisa waxa weye qofka wax ka warinaya ha la qaato khabarkiisa ha la aqbalo oo ninka inuu siqa yahay laga soo qaado sida xadiiska ha lagu aqbalo waa la isu khilaafsan yahay fiiha khilaaf laakiin sida saxda ah waa inay wax weeye la aqbalahay walow udhima ha laba qariyo bilafti tacdiili laftiga tacdiilka wax weye ha lagu ibhaamiyo calaama saxi sida sixada badan ee lama aqbalayo xadathani asiqatu hadduu yidhaah أنبا حدثني ال- وحوي العدل الضابط لما أقبله سيدة الصحراء لماذا؟ وحن لو أقبله قفتا ما هدونا مقعاب ومقعيسي وحوي يونا شيقين وحابا دعي كرتين راتيسي ثقية هاي إن أتيسي وحوي ثقوي هاي عند غيرنا ضعيف وياي صلاة دعي كرتا احتمال باكو جرى إنه وحوي أتيسي نكا ثقية هاي يسوي ثقواركو لكن علماء ثلاثة ضعيف وياي waa tagala haddii waxa weeye uu yahay raawi siqanimadiisa waxa weye la isku waafaqsan yahay muxuu waxa weye u qaranaya xadathana siqatun muxuu yidhi muxuu magaciisa u sheegi waay yani iskaal baa waxa weye ayaa ku jira sababta waxa weye uu qariya uu leeyahay xadathan ibhaamku u geliyey xadathana siqatu u leeyahy markaa sidaasaan loo aqbalahay sida raajixa weeye lama aqbalayo walow xadathana siqatu altacdiilu cala alibhaam ha noqotee lama aqbalayo sida sax wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala fain sumiya raawiga haddii la magacaabo wanfarada uu la gaar noqdo waaxidu qof uri canhu isaga wax kasoo wax kasoo warinta uu kasoo wariyo uu kala gaar noqdo famajhuulul cayni baa la odhanaya aw isnaani laba hadday kala gaar noqdaan fasaacidan iyo wixii kasii sarheeya walam yuwasaq oo aan la tawsiiqin famajhuulul xaali majhuulul xaal baa la odhanaya wahuwa almastuuru waxa weeye waa mastuur waa ka mastuurkana la yidhaha waxaa sheekhu raximah allahu tacaala halkaa waxa weye noogu sheegaya anwaacda waxa weeye aljahaala anwaacda waxa weeye jahaaladu ay leedahay yuu nu sheegaya amba raawiga majhuulka anwaacdi waxaa loo kala qaybiyaa waxa weeye majhuul lcayn iyo majhuul lxaal majhuul lcayn iyo majhuul lxaal markaa raawiga jahaaladu ay ku jirto raawiga waxa weye jahaaladu ay ku jirto ee xadiiskiisa loo radiyey inaan la garanahayn xaaladiisa waxaa waxa weye alxaafid ibn xajar raximah allahu tacala uu tilmaamay saddex nooc wuxuu tilmaamay mubham iyo majhuul lcayn iyo majhuul lxaal mubhamka waa qofkaan magaciisa la sheegin waar hawigaan la magacaabin xadiiskiisuna waa marduud waxa bartan uu kugu sheegaya waxa wey majhuul lcayn iyo majhuul lxaal markaa mubhamka lafahantiisa horta waa majhuul lcayn hawigaan aan la magacaabin cayntiisa dee jahaala waa waa majhuul lama garanayo waa majhuul lcayn laakiin isilaahaan culimmadu waxay yidhaahaan mubhamun bay ku magacaabay majhuululcayn waxa wey ma yidhaahaan majhuululcayn ma yidhaahaan laakin mubham bay yidhahan laakin xaqiiqadiisa haddii marka waxa wey la fiirinayo mubhamka lafahantiisu majhuulcaynkunbu ka mid ilan cayntiisa lama garanayo markaa raawigii majhuulka waa laba amba waa majhuululcayn amba waa majhuululxaal marka wuxuu yihi fain sumiya haddii la magacaabo raawigii magaciisi baa la sheegay wuxuu halkaa ku saaraya haddii aan la magacaabin oo haddaan la magacaabin maxaa la odhanaya magaciisa mubham ayaa la odhanaya mubham ayaa waxa weya laleeyahy wainfarada waaxidun canhu qofkun inuu raawigu wax kala gaar noqdo waa la magacaabay har raawo ayuunba wax ka soo wariyeen raawi waxa weya cadli ah yani raawi waxa weya cadaalad leh oo keliya ayaa wax ka soo wariyeen raawigi magaciisina waa la sheegay famajhuululcayni majhuululcayn baa la odhanaya cayntiisi iyo da waxa weya daatadiisii waan hawi aan la garanahay magaciisii oo qura ayuun baa la haya qof quraana wax ka soo wariyey cid kaloo haba yar haddii wax ka soo warisa lama hayo waxaa la leeyahay waa majhuululcayn weliba waxaa la socda iyadoo qof quri wax ka soo wariyey macnaheedu culimadun may tawsiiqin tegin culimmadu waxa wey raawugan may tawsiiqin oo cadaaladiisi iyo dabdigiisii may sugin raawuga hadduu qofkuni wax ka soo wariyo oo culimmadu laakiin ay tacdiiliyaan majhuulcayn lama odhanayo laakiin goor majhuulcayn noqonaya waa raawi magaciisi baa la sheegay qof kuna wax ka soo wariyey cid tacdiilisana lama hayo marka majhuulcayn waa man lam yarwi canhu ilaa raawin waaxid walam yuwasiqu imaamun muctabar من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثقه معتبر وراوه وحوية أولا وحكا سوورين قفر مويعك هل راوون با وحكا سووريو وحكا لك أرنقو سوورين إمام معتبر وحوية تعديل انتيس وحوية توثيق انتيس لقاتانا مو توثيق عدالتي سي الدبدك إمام معتبر وحوية أئمة تعديل كمدة الصقالة ما هي قفر أنا وحكا سووريين waxaa laleeyahy raawigaasi waa raawi majhuululcayn cayntiisii waxa wey ayaa lama garanayo lafahaantiisii baan la garanaya magaciisun baa dee la hayo xaaladiisiina dee lama garanayo min baab awla cadaaladiisi iyo dabdigiisiina mar hadduu majhuululcayn yahay on cayntiisi baa la garanahayn oo magaciisiuna aan hayno xaaladiisii oo cadaaladii iyo dabdigiina lama garanayo xadiidkiisuna markaa muxuu noqonaya dee waa marduud waa waxa wey xadiiskiisu waa marduud sida aimada xadiiska raxmatullahi calayhim ay ku sugan yihin waayo waxaan lahayn dee shardigii waxa weeye shuruudii riwaayada raawiga loo shardinayaan lahayn cadaaladii iyo dabdig baan la garanay bal cayntiisi baa la garanahay waxayna isku xukun yihiin majhuulcaynka mubhamka raawiga waxa weye mubhamka in la magacaabin een magaciisii waxa weye la sheegin iyo kan la magacaabay ee qofkuna wax ka wariyay culimmadana ayna tawsiiqin isku xukumun bay noqonaya waa labaduba waa majhuululcayn laakiin wuxun bay ku kala duwan yihiin mubhamkuna waa lam yusama bihi lama magacaabin mubhamka majhuululcaynkana sumiya walaakin laa yucrafu caynuhu waa la magacaabay laakin cayntiisa lama garanayo walam yarwi canhu ilaa raawin waaxidu raawi qurun baa wax ka wariyey culimaduna may tawsiiqin waayo hadday culimadu tawsiiqiyeen raawi la garanayu noqonaya walow qof wariba wax ka soo wariyey wuxuu yihi aw isnaani amba laba ayaa waxa weeye wax ka soo wariyey fasaacidan iyo wax ka badan raawiga magaciisi baa la sheegay waxaana wax ka soo wariyey laba raawi amba wax ka badanba walam yuwasaq culimmadina may tawsiiqin culimmadina waxa wey may tacdiilin oo cadaaladiisi iyo dabdigiisa may sugin laba qof iyo wax ka badanna waxbay ka soo wariyey famajhuululxaali kaana majhuululxaal baa la odhanay oo raawiga waxa weya laba qof ay wax ka wariyeen amba wax ka badan laba culummadina waxa weya ayna tawsiiqin oo cadaaladiisa iyo dabdigiisa ayna sugin waxaa lanaya majhuululxaal xaaladiisii baan la garanahay cayntiisi waa la garanaya oo cayntiisii waxaa loo garanaya dee waxba wax ka soo wariye laba qof labada qof baa garanaya de laba raawi baa wax ka soo wariyey marka cayntiisii waa la garanaya amba laba way ka badnaan karaan de laakiin xaaladiisii maan la garanahayn cadaaladiisi iyo dabdigiisii ayaan waxa wey aan la garanahayn saa la yidhi majhuul lxaal majhuul lcaynna cayntiisii baan la garanahaynba daatadiisii baan la garanahayn xaaladiisiina lama garanayo min baabi awla majhuululxaalkana cayntiisii baa la garanaya laakiin maxaan la garanahayn xaaladiisi baan la garanahayn aw isnaani amba labaa wax ka soo wariya oo kala gaar noqda fasaacin iyo laba wax ka badan walam yuwasiq lamana tawsiiqin waxaa marka uu leeyahay walam yu markuu yihi aw isnaan fasaacida waxaa ku baxaya majhuululcaynka waayo majhuululcaynka waxa weeyaan infarada canhu raawin waaxid raawin quri waa inuu wax ka soo wariyey walam yuwasiq markuu yihi waxaa ku baxaya qof dee labay wax ka soo wariyeen aba wax ka badan la tawsiiqiyey isagana wax weya lama odhanayo marka majhuululxaal wax weya lama odhanayo mar haddii raawiga la tawsiiqiyaba culimadu ay tacdiiliyaan amba qof quri wax ka wariye amba labaa ka wariyaan imaam tawsiiqiisa la qaato lagu kaaftoomaa haddii uu tawsiiqiyo waxa weya raawigaa lama odhanayo waa majhuul laa majhuululcayn walaa majhuululxaal midna lama odhanayo majhuul waxaa la odhanaya waa raawi waxa weya ayna culimmadu tawsiiqin oo ayna tacdiilin haddaba hadduu yahay raawi hal qofun wuxuu ka wariyo cid kalena wuxuu ka soo warin aan la tawsiiqina waa majhuululcayn haddii laba iyo wax ka badan ay wax ka soo wariyaan oo aan la tawsiiqina waa majhuululxaal baa la odhanaya de waxaana labada waxa weya dacfigiisu uu daran yahay majhuululcayn labada khabarkoodu waa marduud majhuululcaynkana khabarkiisu waa marduud majhuululxaalkana khabarkiisu waa marduud laakiin labada waxaa daran majhuululcayn waayo isaga cayntiisiba lama garanaya kana cayntiisi baa la garanaya xaaladiisina waxa weya aan la garanayn cadaalad iyo dabdi aw isnaani laba wax ka soo wariyay fasaacibin iyo wax ka badan walam yuwasaq lamana tawsiiqin famajhuululxaal ayaa la wa huwa majhuululxaalku almastuuru mstuurka kala yidhaa wey waxaa alxaafid ibn xajar raximah allahu tacaala waxa wey rajaxaya in mastuurka iyo majhuululxaalku isku mid ay yihiin mastuurku inuu majhuululxaalku yahay hawiga mastuurka ah inuu yahay majhuululxaalka majhuululxaalku muxuu ku tacriifiyey isaga laba iyo wax ka badan baa wax ka wariya culimadana may tawsiiqin kaa waa majhuulxaal buuri isagun baana mastuura buuri marka majhuululxaal iyo almastuur waa shay waaxid waa ismaan mutaraadifaan sida alxaafid ibn xajar raximah allahu tacala ay ku tegaya iyo culimo kaleba culimada qaarkood way kala saareen majhuululxaalka iyo mastuurka waxa wey waa ay kala saareen sida waxa wey alimaam ibnu salax raximah allahu tacaala iyo daa'ifo kale waxa wey culimada ka mid ibnu salax waxa wey muqadimada culumulxadiid waxau yihi majhuululxaal waxaa la idhaha raawigu waxaweya juhilat cadaalatuhu aldaahiratu walbaatin raawiga waxa weeye cadaaladiisii daahirkaayd ee muuqatay iyo tii baatinkayd ee qarsoonayd midna aan la garanahayn oo laga jahli qabo kaa majhuululxaal baa la odhanaya mastuurkuna wuxuu yihi waa man curifa waxa weeye cadaalatuhu aldaahira wa juhilat cadaalatuhu albaatin cadaaladiisa daahirka ah waa qofka la garanayo cadaaladiisa baatinkaana waxa weye aan la garanahayn waa maxay cadaalada daahirka iyo cadaalada baatinka cadaalada daahirka waxaa loo jeedaa waxa weeye shayga qofka marka ugu horreysa qofka uu la kulmayo dee ka soo muuqanaya een u baahnayn waxa weeye dabagal iyo aad waxa weeye in loogu fiirsado sida waxa weeye lagu arko isagoo waxa weeye markaa dee masaajidada imanayo salaada tukanaya isagoo waxa weye camal fiican waxa weeye qabanaya oo khayra yani daahirkiisa waxa weeye wanaag iyo khayr waxa weye lagu arko waa cadaala daahira taas alcadaala lbaatinina wa waxa wey waa ta lagu ogaanayo dabagal iyo waxa weeye baaritaan walihada ayaa waxay han cumar bin khadaab baa waxa weye loo keeno nin markaasa markaa waxa nin baa ku yiri idin waan garanaya saa waxa weye asarkaas waxau yihi maad waxa weeye maad la safartay yani waxa weye maad la jaartay bu yihi oo waxa weeye markaas meel baad la degtay si waxa weye waad la safartay i waxa wey yani lamaan safrin lamanaan jaarin markaasi ku yiri orada iska waxwey garamaysa intay soomaaliya u yani qofku qofka ma garanayo ilaa uu noqdo qof waxa weeye markaa la jaaray amba waxa weye jid la maray amba sidaas oo kale waxa weye jidii la cuna awel miyahay marka waa ta u baahan yani qofka in aad cadaalada baadinka qofka marka la dabagalo ee waxa weye si dhaba waxa weye qofku ugu fiirsado iyo ogaan kara in qof si- xaq fiican inuu yahay iyo inuu qof yahay qof dee fisqi iyo xumaan qarsanaya taasaa waxa leeyahay cadaalatun baadin marka wuxuu yihi alimaam ibnu salax raximah allahu tacaala majhuul alxaal iyo almaktuur way kala duwan yihin qofka xaaladiisii cadaaladiisii daahirkeeda muuqatay iyo tii baadinkeeda qarsooneed ee dabagal iyo fiirsasho u baahnay labadaba qofka aan la garanahayn waxaa loo dhigay majhuululxaal qofka waxa weye la garanaya cadaaladiisii daahirka ahayd ee dadka waxa weye markiiba usoo muuqanaysay tii baatinkahayd ee qarsooneydna aan la garanahaynna waxaa la odhanayaa een, markaas maksuur baa la odhanaya idan maksuurka ayaa ka fudud waxa weeye cinda ibnu salaax waman taabacahu majhuululxaal waayo maksuurka waa qof xaaladiisii wax kamida la garanaya de. xaaladiisii daahirkeed baa la garanaya cadaaladiisii daahirkeed laakin tii baatinkahayd lama garanayo majhuululxaalkana baatinki iyo daahirkii midna lama garanayo marka sheekhu isagu wuxuu leeyahay waa isku mid majhuululxaalka iyo maksuurka waa isku mid waxa weeye waana markaas sida waxa weeye raajixa xukunka raawiga majhuululxaalka amba maksuurka riwaayadiisu waxa weye waa marduud waa daciif waa sida raajixa ee jamaahiir aimati ahli xadiis raxmatullahi caleyhi ku sugay waayo cad- waxa weeye dee cadaaladiisii daahirkeeda la gartay tii baatinkeed lama garanayo talaba xifdigiiyo dabdigiisiina ma sugna marka way isku khilaafsan yihiin culamadu oo culimo waxa weye majhuululcaynka riwaayadiisa radinaya ayaa maksuurka riwaayadiisa aqbalaya amba majhuululxaalkaba laakin sida raajixa waa inaan waxa weye la aqbalahay ولهذا وحورنا يوحوي الحافظ بن حجر شرح وقد قبل روايته جماعة بغير قيد قال بقى وحوي أقبلين وهذا مصيحة يكون شرط بقحل بغير قيد يكون يعني عصر وقت كو قال يلي أيا وحوي الواد مفتور كيسكا أقبلين قال كل واحد إلهي وحل أقبل مفتور في طبقة التابعين تابعين ترواد مفتورين تابعين تا وحوي مركز والله أقبلين وظاهرka kalaamka waxa weeye markaas waxaa loo siira alimaam dahabi raximah llah ee waxa weeye saas oo kale hadal ibn waxa weye ibnulkasiir baacis alxadiid ku leeyahin waa laga fahmay inkastuna waxa weye markaa ku cadday waraddaha aljumhuur culamada ju- badankooduna way radiyey dabeetna wuxu yhi alxaafid ibn xajar والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بقبولها ولا بردها ولا بقبولها بل هي موقوفة إلى استبانة حاله wuxuu leeyahay sidaa taxqiiqee sawaabtii wuxuu yahay riwaayadda wuxuu soo warinaya qofka mastuurka ah iyo wixii lamid ah qofka mastuurka waa maxay waa qof inaan xaaladiisi hubinti raawigan mastuurka ah inuu yahay raawi cadliya oo daabidana ma garanayno inuun ahayna ma garanayno xaaladiisina aan la garanahayn ixtimaal baa ku jira marka wuxuu leeyahay wuxuu soo warinaya raawiga mastuurkii waxa lamidka ah sida xadiidka saasoo kale waxa wey mursalka oo kalea lamid oo mursalka qofkan soo warinaya inuu raawigan meesha ka go-an inuu siqan yahay inuu daciif ixtimaal baa ku jira waxaa lamid a saasoo kale sayulxif raawiga xifdigiisa wixii wuxuu soo warinayay xadiidkan inuu qaybay iyo inuuna qaybin ixtimaal baa ku jira laa yutlaqu lqawlu biqabu- birajja walaa biqawla lama idlaaqayo in la radinayo marduud riwaayadiisu ay tahay iyo in la aqbalayo tan iyo mawquufatu waa la- waa la iska taagaya ila istibaanat xaal ilaa xaaladiisu ay caddaanayso riwaayadiisu waa laga tawaqufay yani khabarkiisu marduudna ma noqonayo maqbuulna ma noqonayo ilaa xaaladiisu ay ka caddaanayso oo markaa dee qofkan cadaaladiisii wax weeye laga ogaanayo sida in la helo cid tawsiiqisay imaam tawsiiqiyadaaba la helayo dee marka xadiiskiisi wax weye waa la aqbalay imaam muctamaro tawsiiqiya haddii la helo een marka adigu khulaasada waxa weeye waa khabarka mastuurulxaal mastuurku wuxuu noqonaya mawjuulxaalka waa marduud waa daciif marka le waa marduud macnaheeda le waa dacfi shadiid bal waa dacfi khafiifa oo wax xoojinaya haddii la helo waxa weye waa la shawaahid iyo mutabacaadka waxa weye waa lagu aqbalay wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala uma albidcatu bidcadu ima bimukafirin ima inay ahaato mid wax gaalaysiinaya yani bidcadu inay ahaato waxa weeye bidco qofku uu ku gaaloobayo aw bimufasiqin amba mid waxa weye utiirinaysa ee waxa weye fisqiga oo qofku ula waxa weye ku gaaloobahay falawal ta hore oo ah bidcada waxa weye mukafirada ah ee qofku waxa weye ku gaaloobayo islaamka ka saaraysa laa yaqbalu ma aqbalayo saaxibaha saaxiibkeeda ma aqbalayo aljumhuuru jumhuurka ma aqbalayo riwaayadii qofka la yimaado bidca mukafira qofkuu ku gaaloobayo wuxuu soo wariyo culimmada badankooda waxa weeye ma aqbalaya والثاني كلبات oo bidcada waxa weeye mufasikada ah ee qofkuuna ku gaaloobahayn yuqbal waxaa la aqbalaya man mid baa la aqbalaya lam yakun aan ahayn daaciyatan daaciyahaynun bidcada ku baaqahayn fil asaxi sida ugu sixada badan ilaa an irna waa inuu soo wariyo mooyaane maa shay uu soo wariyo shaygaasi yuqawi xoojinaya bidcatuhu bidcadiisa xoojinaya inuu soo wariyo mooyaane fa yuraddu waa la radinaya cala almukhtaari sida la doortay waxa weeye waa la radinaya وبه كا أيا صرح وحوي عدي وتفريقي الجزجاني وتفريقي شيخ النسائي وحا الشيخ رحمه الله تعالى وحوي وكبور هذه هلكم فوقتي وحوي مكا فقالات كمن من أصحاب الدعن في الراوي والبدع وراوي البدع وحوي لغو تورا ولغو قرو بدعتنا وحوي ده تعريف في سهراء يا نصوص تعريف كده هراء يا وحوي نصوص يا oo waxaan waa inuu qofku la yimaado shay waxa weeye markaa diinta uu kusoo darayo uu usoo fiirinayo oon waxa weeye daliil ahayn laa min kitaabin walaa min sunnati yani waxaan waxa weeye mustanad iyo daliil ahayn oo qofku waxa weeye uu kusoo diiriyo uu kusoo kusoo daro waxa weeye markaa diinta ayaa bidca anba muxdasa la odhanay suu rasuulku laa man axdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd markaa sheekhu bidcadii waxa weeye wuu kala qaybiyey wuxuu u kala qaybiyey bidcatu mukafira iyo bidcatu mufasiq bidco keenaysa qofkii la yimi in waxa weye lagu gaalaysiiyo iyo bidco waxa weye qofkii oo waxa weye magaranaysa ay fiski u tiirinaysa laakiin uuna ku gaaloobahay bidcada waxa weeye mukafirada ah daabidkeedu waxa weye dee inuu qofku la yimaado shay waxa weye markaa islaamkii kusoo daro kufri ah gaalnimo ah amba waxa weye gaalnimo ay markaa ay ka dhalanayso waxaana alxaafid ibn xajar raximah llahu tacaala waxa weye markaas saabid uga dhigay bidcada waxa weye qofku markaa uu ku gaaloobayo waxa waxa weye uu yihi waa man ankara amran mutawaatiran min asharci macluuman min addiini bidaruura wakada man ictaqad cagsi waa qofka qofka bidcadiisa lagu gaalaysiinayo wuxu uhi waa qofka waxa weeye inkira arrin mutawaatir ah oo sharciga ka mid macluuman min addiini bidaruura oo inuu diinta kamid yahay si qasaba qofka sabab u garanayo shay waxa weye sharciga kamid oo mutawaatir oo duruq badan yani waxa weye kala duwan markaa kusoo arooray maqduuco yani la jarayo oo waxa weye inuu diinta kamid yahay inay tahay shay macluum min addiini bidaruura cid kastaba ay garanayso qofka diida taasbay wuu ku gaaloobaya arrinka wakada man ictaqada cagsi taa cagskeeda qofka aamina yani waxa la garanaya inuu waxa weye diinta kamid ahayn qadcan qofkii waxa weye ku bimacnaa sheega inuu waxa weye uu diinta kamid yahay markaasa wuxuu uga socdaa yani qof kasta waxa weye ma garanaysaye dee bidcadu layimi waxa weye bidco markaa mukafir uu ku gaaloobaya ma aha amba waxay magaranaysa sheegashadeedu qofkaas bidcada uu ku gaaloobaya noqon ahayn ee waxa weye bidcada de wixii markaa qofku bidcaa ee markaa daliil uu kusoo arooray waxaas kufriya gaalnimo uu yahay ee kitaabka iyo sunada loo hayo waxa weye markaas amba ijmaac saxiixin waxaas kufri iyo gaalnimo u yahay sida inuu waxa weye wax diinta kamid oo la wada garanayo uu diido amba waxaan diinta kamid ahayn waxa weye inuuna bidado lagu garanayo inu kamid ahayn kusoo dara qofkaasa bidcadiisa ku gaaloobaya kaa riwaayadiisu waa marduuda isaga qofka bidcadiisa waxa weye ku gaaloobaya ee bidca mukafira leeyahay riwaayadiisu waa marduuda wuxuu yidhi sida jumhuurku ku tegay waayo khilaaf baa lagu soo guuriyey laakin waa khilaaf khayru muctabara khilaaf kasta soo arooraa laysa lahu xada min anadar ka qaar baa khilaaf kusoo guuriyey laakin waxa wey waa khilaaf aan laa wujata lahu min anadar qaarkoodna itifaaq bay kusoo guuriyen lakin khilaaf baa kusoo khilaaf daciif ah waayo de waxaa la shardinaya riwaayadda cadaalad waxaa loo shardinaya alislaam islaamkii baa la jirinba qofka bidcadiisa ku gaaloobay bidcada nooceeda labaad waa bidcatun mufasiqa waa bidcaan kufri gaarsiismay laakin qofkii waxa wey usababaysa fis marka waa istilaax yani culimmada wala baxeen bidcada kayru mukafirada ah in bidcatu mufasiqa lagu tilmaamo waayo fisqiga waxay u kala qaybiyaan waxa weye culimmadu yani fisqun waxa weye fisqi bita'wiil iyo fisq waxay magaranaysaa bigayri ta'wiil fusaaqu ta'wiil waxa la yidhaha waxay u yaqaanaan culimmada mubtadicada bidcadoodu waxa weye kufriga inay gaadhsiisnay marka fisqigan loo tiirinaya ee waxa weeye de waa shubha ku jirta waxbay awiilanaya qofna waa fisqiga waa qof fisqisa ula yimi oo waxay magaranaysaa canaada oo shubha waxa weeye ku jirta waayo hadduu nidhaho waa mufasiqa bidcadu yani fisqiga caadiga kale la mid tahay dee fisqigu wuxuu kamid yahay waxyaabaha cadaalad waxyeelaya iyadoo la leeyahay waa mufasiqana see loo odhanaya haddana cadligu leeyahay riwaayadiisa laga warramo way iska hor imanayaan marka waa istiraaxaan oo maaha in la leeyahay waa faasiq qofkiisa waxa weeye mubtadac waa fusaaqun bita'wiil baa laydha yani waxay fusaaq ku yihiin wax fisqigi keenaya la yimaadeen laakin ta'wiil baa ku jira oo shuba waxbay waxa weye markaa awilanaya marka kaa xukunka riwaayadiisu sheekh raximah allahu tacala ka waran qofkaa mubtadaca ee bidcadiisa kufriga ayna gaadsiisnayn bal bidca mufasiqa ay tahay marka wuu kala qaada wuxu uhi yuqbalu man lam yakun daaciyata filaqa qofkaan bidcada ku baaq ahayn een daaciye ahayn waa la aqbalaya riwaayadiisa sida ugu saxada badan ilaa inuu soo wariyo mooyaane wax bidcadiisa uu ku xoojinayo markaa lama aqbalayo waa la radinaya sida la doortay waana wax tasriixiya arrinkaa juuzjaani buu sheekha nasaa-i masalada waxa weeye bidcada ah kaluga bidcada waxa weye lagu tuuro xukunka riwaayadiisa culimmadu waxa weye way isu khilaafsan yihin aqwaal kala duduwan ayaa waxa weye ku leeyihi marka ugu horeysa waxaa muhima in waxa weye maxalunisaaca la dabdiyo oo lasoo ururiyo waayo waxaa maxalunisaacu kusoo ururaya laga hadlaya si loo fahmo aqwaasha waxa weeye qowl la yimi maxalunisaaca ka baxsan qof waxa weye bidco lagu ganay oo bidco waxa weye ku sugan tahay laakiin shuruudii riwaayadda laga helay shuruudii riwaayadda ahayd waxa weeye cadaaladii oo ila isagan bidcadan shubha ayaa keentay shagu si mucaanado madax adeeg uu la yimi maaha ee ta'wiil baa ku keenay shuruudii riwaayadda waxa weye amaanadii iyo sidqigii iyo waxa weye kalsoonidii intiiba waa laga helay laakiin bidca waxa weye qofkan uu ku dhaco nooc bidca ka mid a waxa weye lagu riyo waxaa markaa ku baxaya qofka bidcadiisi waxa weye bidca mukafira ee ta islaamka ay ka saaraysa xeradiiba de uu ka baxay cadaalad kufrigii baaba dee markaa iska hor imaanay waxaa sidaasoo kale maxalunisaaca ka baxaya qofka waxa weye bidcadiisa awgeed u banaynsanaya inuu beenta sheego isna waxa weye baakuu ka baxaya mar haddii kadibba waxa weye markaa uu banaynsanayaba waxaa sidaasoo kale maxalunisaaca kaba waxa weye ka baxaya qofka waxa weye bidcadiisa madaxadeyga waxay magaranaysa uu ku madaxadeegayo ay ka saartay tadayunkii waxay magaranaysa cadaaladii ee mucaanig ah madax adag oo markaa waxa weye isagana madaxadeegaasi waxa weye wuxuu noqonaya fisq cadaalad buu ka saaraya faasiq buu noqonaya waxaa sidaasoo kale maxalunisaaca ka baxaya ka culimadu waxa weye ka taradudayaan tawsiiqintiisa cadaaladiisa inay sugaan bidcadiisa waxa weye awgeed idan maxaa hadalku ku soo ururaya qof bidco ku dhacay laakiin waxa weye cadaaladii iyo fisqigii runtii iyo xifsigii iyo dabdigiiba waa maxay xukunka riwaayadii marka culamadu waxa weye waa isku khilaafeen masaladaas waxaana waxa weye ugu caansan waxa weye saddex qowl qowlka ugu horeeya waxa weye waa in la radinayo mudlaqa yuraddu mudlaqa qof kastoo bidca ku dhacday waxa weye riwaayadiisa xadiiskiisa waa la radinaya waana qowl waxay magaranaysaa baciid ibn xajar raximah allah uu leeyahy wahuwa baciidu waa qowl baciida qowlkaas qowlka labaad waa qowlkan alxaafid ibn xajar raximah allahu tacaala uu doortay waa tafsiil waa in la kala saaro in la kala saaro inu yahay qofkani daaciya iyo kayru daaciya inuu yahay qof bidcada ku baaqaya iyo inuun ahayn qof bidcada waxa weeye aan ku baaqahayn marka waxa yidhi hadduu bidcada ku baaqayo xadiiskiisa lama aqbalayo hadduu yahay qof bidcada aan ku baaqahayn xadiiskiisa waa la aqbalayo madalkaana waxaa loo tiiriya waxa weeye jumhuur ulculamaa culimada badankooda ayaa loo tiiriya qaarkoodna waxa weeye itifaaq bay bay kusoo guuriyeen in la isku waafaqsan yahay inkastoo waxa weye xikaayatu ijmaaca amba itifaaqaatu hayr saxiix ay tahay waaqrab ibn xibbaan waa ka sida hoose kule ibn xibbaan shay qariiba buu leeyihi fadacaa wuxuu sheegtaa alitifaq in laysku waafaqsan yahay calaa qabuuli khayri daaciya qofka khayru daaciyada in riwaayadiisa la aqbalayo min gayri tafsiil isagoo waxa weye tafsiil baan gelin yani ijmaacan uu sheegtaa qariiba itifaqan uu sheegtay in khayru daaciyada riwaayadiisa la aqbalayo nacam alakar calaa qabuuli khayri daaciya buu sheegay taxaafis jira ha culimada badankoodu riwaayada khayru daaciyada in la aqbalaya ayaa waxa weye ay ku sugan yihiin laakin de ijmaca lama odhan karo markaa culimadana way tafsiiriyeen madalka ibn xajar rajaxay jumhuurka loo tiiriyey inuu daaciya yahay iyo inuu kayru daaciya yahay inuu bidcada ku baaqayo iyo inuun ku baaqahay hadduu ku baaqayo lama aqbalayo yidhah maxaan loo aqbalahay waxay yidhaaheen waxaan loo aqbalahayn qofka bidcada waxaweye ku baaqaya qurxinta waxaweye bidcadiisa uu qurxinayo ayaa waxaa dhici karta inay ku xambaarto inuu riwaayaadka bidcada la simo oo uu waafajiyo madhabkiisa wuxuu keensanayo lianna tasyiina bidcatihi qad yaxmiluhu calaa taxriifi riwaayaat wa taswiyatiha calaa maa yaqtadiihi madhabu bidcadiisa laga yaaba inay keento inay ku xambaarto inuu xadiidkuba ku waafajiyo bidcadiisa qurxintii bidcadiisa uu qurxinayo marka macnaheedu waxa weye dee uu been sheego oo xadiiskan waxa weye bidcadiisa uu waafajiyo oo si qalada usoo weriyo marka tacliilka noocaas oo kale la fiiriyo tacliil daciifa buu noqonaya waayo maxalunisaaci buu ka baxsany oo qofka waxa weye aan aaminba looga ahayn inuu waxa weye xadiiska bidcadiisa waafajiyo oo waxa weye markaas xadiiskii taxriifiyo uu bidcadii ku daboolo dee qofkaasi qof cadliya waxa weye ma aha qofka noocaas oo kale waxa weye culummadu ma tawsiiqinaya marka xujadaasi mid waxa weye qawiya ma aha waxaa sidaas oo kale markaas ay culimadii daaciyada waxa weye waa la herdinaya ay ku tacliin waxay dhaheen ka soo werinta marka waxa weye laga soo werinayo waxaa ku jira tarwiijan liamrihi wa tanwiihan bidikri arrinkiisa oo waxa weye bidcadiisa in suuqa la gelinayo iyo sha'nigiisa waxa weye la weyneynayo taana waa arrin aan waxa weye keensan karin xadiiskiisa in la rajiyo waayo maslaxadii xadiiska aqbalitaankiisa ayaa waxa weye laga hormarinaya maslaxada waxa weye markaas in markaas la yidhaha arrinkiisii ayaa waxa weye suuqa la gelinaya amba shanigiisaa la weyneynaya waayo waxaaba dhici karta iyadoo waxa weye markaa laga hijiroonayo in haddana xadiiskiisii waxa weye laga aqbalo amba biwaasidii waxa weye halagala soo wariyo amba qaab kale ha lagu qaato way dhici karta marka adigu waxyaabaha noocaas oo kale u daliishadeen oo ictiraadaad waxa weye ay ku jiraan marka waxay dhaha hala kala qaado daaciya hadduu yahay waxa weeye xadiiskiisa lama aqbalayo hadduu kayru daaciya yahayna xadiidkiisa waa la aqbalay waxaa sidaasoo kale madhabkaa lagu soo arooriyey waa maxay farqiga u dhexeeya daaciyada iyo kayru daaciyada waayo qof kastoo markaas waxa weeye bidco aaminsan dee diin buu ka dhiganaya waxaan u arkaa waxa weye laa shaka inuu waxa weye cid hadday weydiiso ku baaqaya oo qofka waxa weye uu sheegayo marka sidee loo kala dabdinaya waxa weye ka daaciyada iyo kayru daaciyada ilaa ruwaada qaarkood culimada qaarkood inay ducaadin ay ku tilmaameen qaarkoodna ay ku tilmaameen inayna bidcada waxa weye ku baaqahay adigu madhabkaasina waxa weye waa madhabka labaad waana madhabka alxaafid ibn xajar raximah allahu tacala uu rajaxay wathani yuqbalu waa la aqbalaya man mid baa la aqbalaya lam yakun aan ahayn daaciyatan aan ku daaciye ahayn fil asaci sida saxada badan weeye waa la aqbalaya khilaaf baa ku jira ilaa in rawa inuu weriyo mooyaane maa yuqawi waxoojinaya bidcatahu bidcadiisa culimadu yidhi qofka kayru daaciyada xadiiskiisa waa la aqbalaya ayaa haddana sheegitaan iyo istisnaa sii geliyey markaasaa qaarkood waxay leeyihin ilaa hadduu weriyo wax bidcadiisa xoojinayo ilaa an yarwiya maa yuqawi bidcat waa kii kayru daaciga ah kii daaciga isaga ma aqbalayna yidhah laakiin kii kayru daaciga haddana wax ka sii reebeen qaarkood khayran ilaa inuu weriyo wax bidcadiisa xoojinaya mooyaane fa yuraddu waa la radinaya cala almukhtaari sida la doonto waa la radinaya hadduu weriyo wax bidcadiisi waxa uu xoojinayo oo daahir ahaan bidcadii ka waafaqayo wa bihi saraxa aljuusaaniyu taana waxaa caddeeyey juusyaani sheekhu nasaa'iy sheekha nasaa'i wuxuuna ku sheegay waxa weeye alxaafid abu isxaaq ibraahim ibn yacquub aljuusaani waxa weeye kitaabkiisa macrifatu rijaal la yidhaah hadalkan waxa weye alxaafid ibn xajar raximah allahu tacala waka halkaasi kasoo guurinaya in marka hadalkiisa wuxuu keensanaya ay ka mid yihiin waxa weeye mubtadicada qaar xun sheegaya oo markaa waxa weeye xadiiskooda xeeladayna ku jirin oo yani in la radina ayna ugu jirin silib aan loo radin karin ila inu markaa waxa weeye uu soo wariyo xadiiskii wax bidcadi ku xujinaya mooyaane markaa waa la radinaya xadiiskiisa uu leeyahy qaala alxaafid ibn xajar raxima allahu tacala uu ku waafaqay waayo wuxuu leeyahay sababta loo radiyey qofka daaciyada ah bid xadiiskiisa ayaa dee ku soo arooraya kan kayru daaciga haddii xadiiskuu soo warinaya bidcadiisa uu xoojinaya ayr qofka daaciga bidcadiisa xadiiskiisa maxaa loo radiyey maxaa laga baqanaya inuu xadiiska ku simansamaa bidcadiisa waafajiyo dee kii kayru daaciga hadduu xadiiskuu soo warinayo uu waafaqayo bidcadii isaga de hala radi ilaisku midun bay noqonaysaa bu le maxaa ukala dhexeeya de marka daahirka xadiiskiisa hadduu waafaqayo bidcadii walow kayru daaciba ha noqdo marka ka noocaas oo kalaana iyana waxa weeye markaas ictiraadba waxa weye lagu soo arooriye ictiraadkaas waxa weeye ninkan mubtadica ee waxa weye khayru daaciga xadiid soo wariyey xadiidkan oo daahir ahaan bidcadiisa waxa weye waafaqaya lama kaba dhaxayso ma in waxa weye xadiidkan uu soo wariyo bidcadiisa si toosa u waafaqayo oo haba yaratay wax taawiil aan aqbalahayn wa ima inuu daahiran ka waafaqayo laakiin una xaqiiqadeeda waxa weeye uu yahay shay dee la takhriijin karo oo qawaacidda shareecadu taasna waafaqsan hadduu yahay shay waxa weeye bidcadiisa si toosa u waafaqayo in taawiil iyo waxba aqbalahayn marka waxay noqonaysaa meel kaloo lagu xambaaro haddii lawa in isaga lafaantiisa lagu tumo xadiidka dejintiisa xadiidka dejintiisa mar haddii lagu tumo isagu la gaar noqdayna qof wuxuu noqonaya dee matruuqa xadiidkiisao dhammaan wax wey lama aqbalayo haddii xadiidkan uu soo wariya daahiran un bidcadiisa u waafaqayo laakiin una xaqiiq ahaan u waafaqahayn waxa weye xadiidkiisa in la aqbalo dee wax dhibo ku jirtaa ma jirto sida qof masalan o kale tashayuc lagu tuuray oo soo wariyo xadiis fadliga cali bin abi taalib wax wey ku saabsan daahiran marka la fiiriyo qofka shiicigaa dee waxay ku dadaalaan waxa weye waxay u tacasubaan cali ibn abi taalib marka xadiidkan uu soo warinayo fadliga cali tilmaamaya daar ahaan bidcadiisa u waafaqayo laakin xaqiiqadii ma waafaqayo waayo cali ibn abi taalib laa shaka dee inuu fadli uu leeyahay oo min afaadil saxaabati waxa weye ridwaan ullahi calayhim wax weye uu kamid yahay marka mar haddii xadiidkiisi waxa weye una ahay xadiidka qawaacidii shareecada si toosa u khilaafaya wax dhigi kuma jirto in xadiidkiisa la aqbalo walihada ayaa alimaam albukhari raximah llahu tacaala qaar shiicaa ayaa waxa weye axaadiistooda waxa weye uu soo wariyey oo axaadiis weliba daahirkeeda bidcadooda waxa weye ay markaas ay waafaqayso marka istisnaaga noocan oo kale isnad waxa weye qawi ma aha bal dacfi ayaa wax weye ku jira madhabka saddexaad waxa weeye madhab ay waxa weye ku tageen akar ahli xadiid raxmatullahi calayhim oo ah in waxa weye raawiga bidca lagu gana hadii laga helo shuruudii riwaayada shuruudii riwaayadda haddii laga helo oo runtii waxa weye ammaanadii ah oo riwaayadiisa lagu kalsoonaado in xadiiskiisa la aqbalayo in xadiiskiisa waxa weye la aqbalayo taana culimo fara badan ayaa waxa weye ku tegay arrinkaa waxaana waxa weye u daliila camalka aimada ahlulxadiidka raxmatullahi calayhim oo ruwaad badan oo bidca ay ku jirta ayay tawsiiqiyaan yani fulan siqa laakinahu shiici amba qadari amba rumiya waxa weeye bitasayuc tawsiiqintan ay tawsiiqinayaan macnaheedu waxa weye waa in waadiisii la aqbalayo qaarkoodna arrinkaa way tasriixiyeen badi way tasriixiyeen oo waxay magaranaysa waxay tilmaameen in waxa weye walow bidcada ha ku sugnaaday in waadiisa la aqbalayo mar haddii shuruuddii waxa weye laga helay waxaana kutusinaya camalu sheekhayn camalka waxa weye alimaam albukhaari wa muslim waayo ruwaad badan oo ducaad ah ayaa waxa weye riwaayaat ka soo wariyey oo kamid yahay cimraan bin xabaan cimraan bin xabaan wuxuu ahaa raas khaarijiyey khawaarijta ayuu raas u ahaa waxa weeye waxaana laga soo wariyay abyaab waxa weye markaasuu aad ugu ammaanayo qofkii waxa weye ninka caali khaariji caali bin daalib dilay maca dalika xadiiskiisi waxa weye uu soo saaray bukhaari waayo khawaarijtu dee waxay aaminsan yihiin beenta aad bay uga fogi qofka hadduu beensheedu inu ku gaalooyaba ayaa waxa weye aaminsan yihin markaa madhabka raajix waa madhabka in waxa weye cibrada ay tahay sidqiga runta iyo amaanada oo waxa weye markaa bidcadaas ayna xadiiskiisa waxa weye waxba yeelahayn ilaa wax kale lagu dacniyo mooyaane waana madhabka aimada muxaqiqiinta waxa weye raxmatullahi caleyhim ay rajaxayaan sidaa sheekh axmed shaakir raximah llahu tacaala iyo alcalaamat almucallimi iyo asheekh alalbani raximah llahu tacala iyo culimo kale waxa weye badan in waxa weye mudlaqa la aqbalayo riwaayadiisa haddii bishardi shuruudi riwaayadda laga helo shuruudii riwaayadda hadii laga helo haddii la yidhaha soo kuwa culimada amara waxa weye marka ahlulbidca in laga hijroodo oo laga dheeraado waxa lana isma diidayaan ahlulbidca waxa weye in laga hijroodo oo laga dheeraado iyo in magaraysa xadiiska laga wariyo iyadoon hadda da ayna ku dabaqmahayn boo laga hadlayo kuwii riwaayadda axaadiista soo warin jiray oo waxa weeye kuwa waktigan dad kuwooda cadaalad ay leeya allahu aclam si ay yihiin yani ugu yar yihiin laakiin oo casrigii riwaayadda laga hadlayo laakin haddana isma diidaya waayo culimada qaar ba iyakoo ka hijroonaya haddana waxa weye xadiidkooda marka ka aqbali jiray amba biwaasidatin waxa weye kaga qaadan jiray oon si joogta uga qaadan jiray markastana maslaxadda xadiidka iyo ka hormarin maslaxadda waxa weye hijrada iyo waxa weye markaas ka tegitaanka in laga dheeraado si waxa weye bidcadiisa markaa inuu faafin wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala ثم طول حفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو ضارئا فالمختلف وصوتي كماكا وطول الحفظ يا حفظ حمانتا إن شاء الله تعالى أنت صوت وصوت تصل إلى الله سبحانه وتعالى أعلم بالله التوفيق